arrintaas arrin waxba kama jiraan awaaye barlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliiska soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahdaay wasaaradda amniga oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiir dowlaha wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yidhaahdaay nabadgelyada ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu kow ka yahay kalfadhigii saddexaad ee barlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta barlamaanka uu ku shiro la adkeeyo sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd siddeeddii ama laba saac labadii duhurnimo ayaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed u yeeray waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta barlamaanka soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yidhaahdaay xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeeddada intaas ayay ayay ahayd dhib kale ma jiro maxaa la yidhahdaa waana shaqadeenna waaye booliiskana wuxuu ka mid yahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad ah yaan loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay waa amarka soo baxay wasaaradda amniga ee soomaaliyeed booliiskana uu hoos tago
ciidanka aanu keenno waa ciidan takhasus leh waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar waad arkaysaan inaannu xoojinno ciidankaas ku soo xoojinno ciidan kaloo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaan oonu ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kaleeto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda soomaaliyed oo dhan ay waajib muqadasaa tahay in aannu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgelya ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidan kata meesha laga qaaday ciidan military a lama keenin ciidan niisaa lama keenin ciidan amisona lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah wey waxaan odhan karaa marka taas waa wax internal operation ah ama arrin booliiska dhexdiisa qusaysa wey inaannu awoodu leenahay inaannu ku xoojinno meeshaannu rabno meeshii howlgallada aanu samaynayno waa sidoo kale wey in meel laysugu tago taasaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiiyo